garoonka banaaniga dhoogta cali cumar sheegow degmada baraaba ee gobolka shabeellada hoose ee koonfur galbeed ayaa weliba lagaga waday kulan ciyaareeda lanka talagalay inay la kaxoojiya isdhexgalka bulshada oosaas oo kalena la kuxusaaye awees abuukar lambuumbe oo hayay ciyaaryahan hore oo amuudi kaas oo usan dheli jiray gobolka shabeellada hoose kulan ciyaareedka ayaa waliba ku qayb galaya hanuukumada bulshada degmada baraawe walibana saas oo kale qayb ku ay gudoomiyaha degmada baraawe cumar sheekh cabdi iyo mas-uuliyiin kale oo ku tirsan maamulka degmada iyo bahda ciyaareedka degmada lamada koox oo kulankan dhiileenya ayaa ciyaartay kureeda waliba la gudoonsiyey abaalmarino iyo weliba walyaabo kale oo laka dhiirigeliyay iyadoona saas oo kale ku qaybgalayaalka ciyaarta muujeng sidiyo nkuwinya ciyaaryahan shooh aweesa abuukar lamumbe ilaaheen naxariisada gudoomiyaha degmada baraabe cumar sheekh cabdi oo ciyaarta kureed la hadalay bulshadii garoonka ku sugnaatay yaa ku bogaaday inay la badiya isdhexgalka bulshada oo ah meelo keliya ee la kaheli karo nabad iyo isbarashada bulshada
awees abuubakar bilaawo oo ku magaca dheer lamumba oo ahaa laacibkii soomaaliya run ahaantii gobolka shabeellada hoose maantana maana waxaa koobkan loo sameeyey marxuumka farxad iyo isdhexgal koobkana maana waxaa soo qabanqaabiyey mas-uuliyiintii ama maana qof ka mid ah jaaliyadaha ee ka soo jeedo degmada baraabe oo loo yaqaano abees caliwikey marxuumku ayaa maanta maana isdhexgalkaas asaa lagu magac daray lamumba wuxuu ahaa laa'ib weyn oo runtii maanaa gobolka shabeellada hoose kaalimo badan oo maanaa uu ka qaatay heer dowladda ay ka gaartay in guri ay u dhisto marka waxaan leeyahay maanaa ilaahay ha u naxariisto asagana ciddii ka qayb qaadatay ay xustay maanta isdhehday koobkan maanaa u qabatana waxaan leeyahay koobkii maanta maanaa sii aad u jeeddaan laba kooxood ayaa isku soo hereen waxaa kaloo ka soo qayb galay marti sharaf oo maanaa runtii oo maanaa qiimo badan ah ee haddana la joogaan cismaan asagana maanaa uu yahay maanaa dad oo halyey ah run ahaantii maanaa annaga ahaan maamul ahaan waxaan ugu soo qayb galnay runtii marxuumkii maanaa uu ahaa halyey annagana maanaa waxaan ka noqonay googjoog oo runtii koobkan oo asaga maanaa magaciis loogu daray oo maanta goobjoog aan ka noqono aanna ka bixinno marka aad iyo aad aa u mahadsantiin kulankan la kaxusaaya awees abuukar lambuumbe yaa weliba qaban qaabiyaya jaaliyadda gujeedda gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada baraabe iyadana bulshada ku xusuusiyayanga sidii oon kuwar hayanga dadkii muhiimka nhaaye degmada baraabe